wayasla saciira naarta saciirana waa ku guban doonaa waa geli doonaa bu alla leeyahy subxana watacala marka labada aayadood mid waxay tidhi bidixdaa looga dhiibaya oo laga siinaya midna waxay tidhi dhawarkaa laga siinaya isma diidanaa gacanta bidixda ah yaa inta gadaal loo jebiyo oo xagga dhabarka loo jebiyo baa xagga looga dhiibaya marka dhabarkana waa laga siiyey gacanta bidixdana waa looga dhiibay sooma sidaas weeyaan ihaano waay ihaano wey waa la dulaysanaya macana wax duloobay oo dhintay wey ayib wuxuu yidhi walweylu halaag lilaakhidi bay u sugnaatay halaag iyo inkaari waxay u sugnaatay lilaakhidi midka qaatay bishimaali gacanta bidixdaa ku qaatay kitaabkiisa waraa'a dahrin ka qaatay dhabarka gadaashiisana ka qaatay labadii aayadood ba uu tilmaamay sooma ayib saalin huwa isagu saalin midkii gelaya way liljaxiimi naarta jaxiima yani salyiga asalkiisa waxaa la yidhaahdaa dabka marka lagu diirsado inta la kulaaxo lagu diirsada la yidhahda waxaa laga wadaa marka wuu ku gubano wuu gelaya naarta jaxiima ilan aayaddaa waxay tidhi khuduuhu fagulluuhu uma aljaxiima salluuhu taasuu tilmaamaya macnaha liljaxiimi saalinta taasuu tilmaamaya ayib faslun fi ma jaa fi lmiisaan marka kitaabkaa in la keenahayo in midixda lagu qaadanayo midigta lagu qaadanayo masaa'il yacni muran ku jira ma aha ayib faslun fi ma shay buu fasl u yahay jaa yimid fi lmiisaani miisaanka dhexdiisa ku yimid kutubta qaarkood fasalka amaba qorayaanba macnaha ayib miisaanka in aakhare laysmiisaami doono wixii ku soo arooray ayuu baabu yahay wuxuu yidhi wاlwزn bاlqisط falaa ظulma wla yu'khad cabd bsiwa ma camila fabayna naajin raajixin miisanuhu wamuqrifin awbaqahu cudwaanuhu wuxuu yidhi wاlwزnu miisaankii bilqisdi cadaalad buu ahaaday oo falaa ulma dulmi ma jiro walaa yu'khadu la qaban maayo cabdun adoon bisiwaa maa shay wax ka soo hadhay camilaa uu sameeyey wuxuu sameeyey waxaan ahayna addoon loo qaban maayo camilaa alifteedu waa aliflilaaq wey camila wey macnaha ayib wa miisaanka aakharo in laysmiisaami doono waa mid xaqa wey oo dhab ah oo shaki ku jirin qur-aanku ilahay ku sheegay subxaana wa tacaala wanadacu lmawaasiina alqisطa liyawmi alqiyaama falaa tudlamu nafsun shay'a wain kaana midqaala xabbatin min khardalin ataynaa biha wakafaa bina xaasibiin yani alla subxana wa tacala wuxuu leeyahay miisaanyaalka cadaaladda ah ayaan dejinaynaa maalinta qiyaamada naf la dulminayo wax yar laga dulminayo ma jiro bal hadday xasano iyo wanaag tahayna waaba loo laban laabi haddii uu dembi iyo xumaan tahayna inteedii looga kordhin maayo falaa tudlamu nafsun shay-a ayb wain kaana midqaala xabbatin min khardalin ataynaa biha khardalku waa geed yani midhihiisu aad u yaryar yihiin oo ishuba xataa ayna marmarka qaarkood inay qabato ay yani ay yani yar tahay geedkaa isaga a midhihiisa yar yarka ah xabadiisaa yarta ah wax la miisaana xataa hadduu ruuxu la yimaado waanu keenaynaa bu alla yidhi subxana watacala wax kale iska badaaya saas weyaan wax aad u yaroo xataa adigu aadan saaba macnaha wax way ugu sii xisaabtamayninoo aad u yar yani maalinta qiyaamada miisaanka waa lasoo saari waxba maqnaan maayaan wey macnaha ayib annagaana xisaabiyayaal ku filan bu rabbilahi subxana watacala ayib marka ma jiro wey miisaanku marka waa cadaalad isagoo cadaalada la keenaya falaa ulma a falaa ulma walaa yu'khadu cabdun bisiwa ma camila maalinkaa marka dulmi ma jiro siday aayaddu sheegtayba a falyawma laa tudlamu nafsun shay-a walaa tujzawna ilaa ma kuntum tacmaluun naf waxba laga dulminayo ma jiro ama waxayna la imaanin la dul saarayo ama waxay la timid laga duudsiiyayo ma jirto wixii aad samayseen un baana laydinku abaalmarinaya ayada way macnaha yani walaa yu'khadu cabdun bisiwa maa camila wuxuu ku tilmaamayaa walaa tujzawna ilaa ma kuntum tacmaluun saas way macnaha qaybta horeo aayadda oo ah falyawma laa tudlamu nafsun shay-una wuxuu ku tilmaamay falaa dulma daasuu ku tilmaamay ayib marka dulmi ma jiro wax la dulminayo haba yaraatee ma jiraan macnaha ilahi subxana wa tacala addoon walba wixiisi uu la yimido wanaagaha ayuu siinay maxaa yeelay ilaahay maxkamaddaa ayaa waxaa qaadaya rabbiga subxaana wa tacaala naftiisa dulmi ka xarimay yaa cibaadii inii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu samay xadiid alqudsi naftayda dulmi naftayda dusheeda xaaraan baan ka dhigay buu rabbi yihi subxana wa tacala waa ka mamnuucay marka allahaasaa subxaana wa tacala maxkamadda qaadaya dulmi marka marna ma suroobi karo midda labaad weeye allah subxaana wa tacaala waxba kama qarsoono oo waa laga yaabaa isagoo aan haddii yacni cidda maxkamadda qaadaysa oo garsooraha ah had yacni haddii uusan arrinta iyo waxa ku saabsan hadduusan jawaanibteeda la wada soconin isagoon kulahayn dulmiba baa waxyaabaha qaarkood ka qarsoomi karaa soo ma waxyaala aad ku gar leedahay baa ka qarsoomi kara laakiin alla subxana wa tacala waxba kama qarsoona wax ka qarsoonna ma jiro isla markaa dulmina ilahay u qasti maayo subxana wa tacala wax khalad uga dhaxayo iyo yani waxa weeyaan gafna maba jiraba macnaha leanna wax walbu ilahay la ogyahay subxana wa- la socdaayo waxba kama qarsoona walwasnu miisaankii bilqisdi cadaalad buu ahaaday oo falaa dulma dulmi ma ahaanin walaa yu'khadu lana qaban maayo cabdun addoon bisiwaa maa camila wuxuu sameeyey waxaan ahayn loo qaban maayo loo qabsan maayo way macnaha ayib fabayna naajin raajixin miisaanuhu wamuqrifin awbaqahu cudwaanahu wuxuu yihi fahum iyagu marka fahum baynadu waa yani khabar wey maxal khabar bay taallaa daraf wey maxal khabar yaalla mubtadiisii baa xasan fabayna fahum iyagu khalaa'iqdii marka bayna naajin waxay u dhaxeeyaan bayna naajin mid badbaaday raajixin oo uu raajix noqday miisaanuhu miisaankiisii raajix noqday miisaankiisii acmaashiisii saalixaydee wanaagsaneyd kafadii ay saarnayd baa mi- yaa raajix noqoto oo cuslaatay wa muqrifin iyo wa muqrifin bay u dhexeeyaan dadkii mid gurubsaday oo dembi kasbaday kaasoo aw kaasoo awbaqahu uu halaagay oo cadaabka uu ku halaagay cudwaanuhu xadgudubkiisii ah, dadku waa laba marka labay u dhexeeyaan wax saddexeeya ma jiro mid badbaaday oo miisaankii xasanaadkiisa iyo acmaashiisii wanaagsaneed kafaday saarnaayeen iyo miisaankeedii intay xoog batay oo rajaxmay sidaa cadaabka ilahay kaga badbaaday janno ilahayna ku tegay subxana wa tacala iyo mid sayi-aad iyo dembiye fara badan intuu kasbaday oo shaqaystay xadgudubkiisaas yani xadgudubkaa uu la yimidi cadaabka uu ku halaagay oo cadaabka uu geliyey labadaa unbay uqaybsamayaan way macnaha الله سبحانه وتعالى وحده والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون يعني ميزان كمال انت قيامة الله أقاد دون وحق ميزان كإنه ليس ميزان دون وأرن رب أو حقيقة أوي عدي خير كيسو عسلادو حسنات كيسو أي عسلادو ميزان كيسو عسلادو كوا سليباني بالله سبحانه وتعالى ciddii miisaankiisu fududaadana kuwaasi waa kuwa naftooda khasaariyey Ah, waxay naftooda ku khas- khasaariyeen yani dulmigii aayaadka naga ay dulmin jireen aayaadka ilaahi subxaana wa tacaala uu soo dejiyey iyo aayaadkii kawniga ahaba ay dulmiyeen oo sidii loo baanasayn bay ula dhaqmeen saasuu miisaankooda ku fududaaday macna ayib faama man haqulat mawaaziinuhu fahuwa fii ciishatin raadiya waama man khafat mawaaziinuhu fa ummuhu haawiya ruuxii miisaanyaalkiisu cuslaadaa nolol raalli abuu ku jiraa raalli ku yahay waa nolosha jannada wa ruuxii miisaanyaalkiisu ay, cus- ay, ay fududaadaanna fa ummuhu haawiya hooyadii waa naarta haawiya yacni siday hooyada iyo ilmaheedu isu laazimaan bay isagiyo naarta haawiye isu laazimi doonaan hooyaa looga dhigayba meel kaleba geli maayo saas wey macana hoygiisu waa halkaas iyo alla ka dhigay subxana wa tacala marka mawaasiintaas miisaankaasi maalinta qiyaamada waa la qaadi doonaa dadkuna labadaa qaybood wey nin miisaankii xasanaadkiisu fududaadeen maxaa yeelay xasanaadkiisaa yaraa dhanka kaleu u badnaayoo dunuubtiisaa badnayd saas daraaddeed baa miisaankii kafadii xumaantaa yaa xoog badatay iyo mid kaleeto oo xasanaadkiisi iyo khayrkiisu badnaayo middanaa xoog badatay kolba dhankii wax u rajaxmaan baa xukumka la saaraya marka la raacinaya macnaha saas weeyaan waxaa marka la isweydiinayaa waxaa la isweydiinayaa maxaa la miisaamayaa culimmada qaarba meel bay ku dhufteen laakiin sida raajixa waxa weeye waxaa la miisaamayaa acmaashii ruuxu la yimid waa la miisaami waxaa kaloo la miisaamayaa waraaqihii acmaashu ku qornaayeenna waa la miisaami isaga laftiisana waa la miisaami miisaanku saddexdaba waa ku dhici doonaa waxaa ku tusaya acmaasha in la miisaami doono oo acmaashan hadda inooma muuqato laakiin acmaashii baa waxaa laga dhigayaa sidii shay miisaan la saari karo oo jismile oo kaleeto ilan ilahay waa awoodaa subxana wa tacala sooma ama iyadoo macaani ah yuu ilahay miisaan saari karaa oo culayskeeda la ogaan karaa macnaha sidaas weeyaan waxaa ku tusaya xadiidka abu hurayra ee bukhaari iyo muslim ay soo saareen waa xadiid caanood wada taqaanaan kelimataani xabiibataani ila araxmaan khafiifataani cala alnisaan haqiilataani fi lmiisaan subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim laba kelimo alla xaggiisa waa loo je- wa- alla wuu jecel yahay subxana wa tacaala carabkana waa ku fudud yihiin miisaankana waa ku culus yihiin وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مركم حالي ثقيلتان في الميزان يجي لفت صودا وعملك الله تمده إن ميزانك الله صار يحديد كاس فايدين إن أعماش الميزان يواتا وراقه أعماش اللقو قرأ إن الميزان ينوحى يدنا دليلها حديث كي عبد الله بن عمرو بن عاص هذا كور صومرنا حديث البطاقة حديث البطاقة حديث كان صوت المهني نبي قول صلى الله عليه وسلم يعني أمضى إذا نين كم إذا الله سوى سوعي والله قد ذاتك الله صومري ما ننت قيامة خلائق دو أردن مدح الله صو... يلا سوى استاجني خلائق دو أردن أتشوكتا باميش لكيني نين أمضى إذا كم إذا بنبر صلى الله عليه وسلم مركزا وحا الله في دينيا سقال إيا سقاشا ديوان بالله في دينيا سقال إيا سقاشا سجلي ودنوب أه baa loo soo saaraya loo fidinaya dunuubtu galay ah diiwaan walbana wuxuu isu jiraa ishu intay qabato ayuu isu jiraa markaad saa u fiiriso ishaadu meeshay ku dhammaan karto buu diiwaan walba isu jiraa sagaal iyo sagaashanka diiwaan sagaal iyo sagaashanka diiwaan baa loo soo saaraya markaasuu alla wuxuu odhanaya subxana wa tacaala atunkiru min hada shay-a waxaa ku yaalla diiwaanyaalka wax aad ka diidan tahay ma jira waxaad inkirsan tahay ma jira mise kulli waadood ogosha أظلمك كتبتي الحافظون يعني ملائكتيدي وحكاسو قرية أعماش هذا إلاليني ما كد ظلميين وحا ترساني سمجرا وحا ميشا كو قرن آد يعني آد إنكرسانته وضلي هذا ملائكتي بقى يقوبين أبورتي مجرا بس كل هذا ضقش مركز وحورنا لا يا ربي وح أن كديدنا مجرا كل يوم أقله طيب مركز ربي حورنا سبحانه وتعالى أفلك عذر أو حسنة واحد كو عذر دارة مركز ما يستطيع لأن وحنا كهريا ليه waxaad kaga cudur daarato miyaad haysaa ood ku marmarsood mase haysaa wax xasanaha hal wanaag ood la timid ma haysaa markaasu wuxuu odhanayaa rabbiyow maya waxaan ku cudur daartana ma hayo waxaba yaraatee xasano oon hadda hayana ma jirto markaasaa rabbi wuxuu odhanaya subxana wa tacaala balaa ina laka cindanaa xasanatun waaxida laa dulma calayka alyawm iska daa inaadan xasano lahayn hal xasano abaan kuu haynaa buu alla odhanaya subxana wa tacaala laguna laguna laguna dulmin maayo haddaad adigu xasano garan weyday annagaa kuu hayna oo annagaan iyayna naga lumaynin laguna dulmin maayo oo lagaa qarin maayo way macnaha markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly slam waxaa loo soo saarayaa yani bidaaqa yar kaadh yar uu ku qoran yahay ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah kibaadhan yar waayo kaadh yar oo intan la-eg baa loo soo saaray oo kelimadaas ku qoranta shahaadateyn waxaan qirayaa cid xaq lagu caabudo inaysan jirin alla mooye muxamedna inuu rasuulka ilaahay yahay intaasaa ku qoran ayib markaasaa rabbi wuxuu odhanaya subxana watacaala keena isagii isagii baa la keenaya markaasaa wuxuu odhanayaa markuu bidaaqadan yar kaa arko iyo sagaal iyo sagaashan diiwaano mid walba intaa la egyahay buu wuxuu odhanayaa yaa rabbi maa haadihi albidaaqatu maca haadihi sijillaat ilaahay ow bidaaqadan yartii intanoo diiwaan maxay ka tari maxay samayn kartaa saasuu odhanaya markaas rabbi wuxuu odhanaya subxana watacaala innaka laa tudlam lagu dulmin maayo ka war sug ayib wuxuu yidhi markaasaa sijillaadkii dawaawiintii sagaal iyo sagaashanka ahayd baa kafad la saari bidaaqadii yarta ahaydna kafad baa la saari waxaa xoog badanaysoo rajaxmaysa kafadii ay bidaaqadu saarnayd buu nebi uri sal lay wasalam bidaaqadu kafadii ay saarnayd ayaa xoog badanaysa wuxuu nebigu uri sal lay wasalam fadaashat isijillaat wahaqulat albidaaqatu buu nebi uri sal lay wasalam wax alla wixii diiwaan ahaa waa fududaanayaan bidaaqadii iyo kibaandhadii yani kaadhkii yaraana wuu cuslaanayaa buu nabi sal ly wasalam wuxuuna ku cileeyey walaa yahqulu shayun maca bismi illaahi araxmaani araxiim wax la culays ah ilahay magaciisa maba jira saas way maanaa wax ilaahay magaciisa la culaysa ma jiro xadiidkaasi marka wuxuu tilmaamayaa waa xadiid waxa weye waxaa soo saaray tirmidi ibn maajah iyo keyrkood waana xadiid saxiixa wuxuu tilmaamayaa marka in la miisaamayo dawaawiintii iyo waraaqihii acmaashu ku qornaayeen laftoodii in la miisaamayo soo ma ayib xadiiskii horena waxaa inoo faa'iideynayey in la miisaamaya camalka laftiisa waxaa iyaduna ku jirta oo iyadana macnaha saddexaad ruuxa camalka la yimid laftiisana waa la miisaamaya iyadana waxaa kutusaya xadiidka ali cali bn abi aalib radi allahu canhu wuxuu yihi cabdullahi bn mascuud baa wuxuu fuulay buu yihi geed caday ah geedda cadaygaa marka wuxuu ka soo goosanayaa midho kabaas baa la yidhahdaa ayib dadkii baa marka intay fiiriyeen cabdullahi bn mascuud nin aada u dhuuban buu ahaa baa waxay la yaabeen minjihiisii iyo siday u dhuudhuuban yihiin yani waxa weeyaan luga dhuudhuubni dadkii baa la yaabay markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly wasalam waladii nafsii biyadihi humaa fi lmiisaani afqalu min uxudin buu nabi sal l yacni allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye labadaa lugood ee dhuudhuubaneed ku qoslaysaan ee la yaaban tihiin baa ilaahay agtii waxay ka culays badan yihiin buurta uxud buu nabi sal sl buurta weyn ee magaalada madiine ku taala labadaa lugood baa ka culus buu ilahay yuu nabigu sal sl ilahay agtiisa maana sidaas weeyaan waxaa kaloo kutusaya xadiidka abu hurayra oo marfuuc isagana bukhaari iyo muslim ay soo saareen kaa axmed baa soo saaray biisnaadin xasan xadiidka kale bukhaari baa kutusaya muslim ay soo saareen min xadiidi abi hurayra nebigu wuxu uhi sal lay waslam inahu layaأti arajulu alcaظiimu asamiinu ywma alqiyaama laa yazinu cinda allahi janaxa bacuuda wa qaala iqra'uu falaa nuqiimu lahum ywma alqiyaamati wasna nebigu wuxu uhi sal lay waslam maalinta qiyaamada waxaa imaan doonaa nin weyn oo cayilan oo hili badan baa maalinta qiyaamada imaan doona oo ilaahay agtiisana aan la miisaan ahayn kaneeca garabkeed saas way macanaa nin xoog badan oo yaani qoodh ah aada u weyn haddana hilib ku darsaday oo markaad tidhaahdo is odhanaysa ninkana culusa ilaahay agtiisa miisaanka uma dhigmo xataa kaneeca garabkeed buu nabi sal lay slm haddaad rabtaan waxaad akridaan qawla allahi tabaaraka wa tacaala falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasna maalinta qiyaamada gaalada wax miisaanaba u istaajin mayno barbir subxana wa tacala ilahay agtiisa waxay ka yihiin ma jirto saas way macanaa marka axaadiistaana waxay kutusayaan in la miisaamayo ruuxii camalka la yimid laftiisa saddexdaba marka waa la miisaami diiwaankii camalka lagu qoray waa la miisaami camalkii laftiisii iyo goonidiisa waa la miisaami ruuxii camalka la yimidna waa la miisaami sidaasay axaadiista nabiga kuso aroortay salawatu rabbi wasalamu caleyh saas weeyaan wuxuu yidhi fa bayna naajin fahum dadku marka bayna naajin waxay u dhexeeyaan bayna naajin mid badbaaday oo naar ilaahay ka badbaaday raajixin oo uu raajix noqdo cuslaaday miisaanuhu miisaankiisu uu raajix noqdayo kii sayi-aadku ka raajix noqdo o ka cuslaaday wa muqrifin bay u dhexeeyaan waa ka labaade wa bayna muqrifin mid gurubsaday oo kasbaday oo shaqaystay xumaan iyo dembiyo kaasoo awbaqahu uu halaagay cudwaanuhu xadgudubkiisiibaa halaagay waxaa cadaabka geliyey oo cadaabka ku riday waa xadgudubkii addoonka adduunka ula imaan jirayoo sohdimaha ilaahay subxana wa tacala uu tilaabi jiray wey macnaha ayib faslun fii ma jaaa fi siraati wuxuu baab u yahay fasal u yahay wixii ku yimid siraadka yani kutubta qaarkeed idinma qorayo soo ma kutubta qaar baa fiicanoo macnaha waxa weyaan kala kala gogoynaysa oo dhowrkii baydba macnaha ay ku saabsan yihiin fasal u samaynaysa macnaha ayib fii ma jaaa wixii mid baab u yahay fi siraadi siraadka ku yimid siraadka jidka naarta dusheeda la gudbayi doono wixii ku soo arooray buu baab u yahay yuu fasal u yahay wuxuu uhi sheekhu wayunsabu اljisru bilamtiraa'in kama aataa fi muxkami اlanbaa'i yajuuzuhu اnnaasu cala axwaali biqadri kasbihim min alacmaali fabayna mujtaazin ila aljinaani wamusrifin yukabu fi nniiraani walciyaadu billah wuxuu ihi wayunsabu waa la taagi aljisru buundadii baa la taagayaa naarta jahannama dusheeda ayaa buundadii laga taagi bilamtiraa'in shaki la'aan kamaa ataa sida ku timid fii muxkami alambaa'i wararka kuwooda la sugay oo sugan sida kusoo aroortay wey macnaha waa qur'aanka iyo axaadiista wararkooda wey ilan kuwaasaa sugan sida kusoo aroortay ku timid wey macnaha ayib macnaheedu waxa weeye naarta jahannama dusheeda ayaa waxaa laga samaynayaa buundo yani waa jidka siraadka laga wadaa jisriga isagu ka wadaa nebigaana jisri ku magacaabay jisriga waxaa la yidhahdaa yani webiyaasha iyo badaha iyo dushooda yani shayga mare ee lagu gudbo ayaa la yidhahdaa jisriga waa un buundada macnaha ayib buundo ayaa la taagi doonaa naarta jahanamo dusheeda la saari doonaa shaki la-aan sida axaadiista iyo qur'aanka iyo xadiidta sugan sida kusoo aroortay qur-aanka waxaa kutusaysa qowla اllahi tabaaraka wa tacaala wain minkum ila waariduha kana calىa rabbika xatman maqdiya mid idinka idinka mida ma jiro ilaa naartuu ku aroori bu alla yidhi subxana wa tacala waana shay laazimoo ilaahay xukmiyey subxana wa tacala meel aan laga mari karin way macana in naarta lagu wada aroorayo ayib uma nunaji aladiina اtaqow wanadaru الظaalimiina fiiha jithiya markii lagu wada arooro naarta lagu wada arooro baan markaa kadib waxaan badbaadinaynaa barbido oon ka saaraynaa iyagoo bad qaba kuwii iimaanka lahaa aalimiintii gardarnaana gudaheedaan kaga tegaynaa bu alla subxana wa tacala iyagoo jilbaha ku fadhiya baan halkaa u daynaynaa bu rabbi subxana wa tacala laga soo saari maayo marka aayaddu waxay tilmaamaysaa in naarta lagu wada aroori doono aroorkaasaa mufasiriintu marka waxay ku fasireen waa gudbidda jidka sariir siraadka la gudbayo oo kulli la wada mari doono kii munaafiq ahaa iyo kii gaalka ahaana ka gudbi maaye yani waxa way hoos buu gelayaa mu'minkii iyo muslimkiina ilaahay ugu talagalay subxana wa tacala inuu ka gudbana wuu marayaa laakiin waa ka gudbaya macnaha sidaas weeyaan cabdirazaaq wuxuu soo saaray musanafkiisa qays ibn abi xaazim baa wuxuu yidhi saxaabigii la yidhahda cabdullahi ibnu rawaaxa ayaa maalin maalmaha ka mida xaaskiisa ayuu dhabteeda madaxiisu saarnaa xaaskiisa dhabteeda ayuu ku jiifay markaasuu ooyey markay aragtay isagoo ooyey bay iyadiina ku dartoo la oyday markaasu wuxuu ku yidhi maa yubkiiki maa maxaad la ooyey maxaa kaa oohiyey markaasaa waxay tihi ra'aytuka tabkii fabakaytu adoo ooyey baan ku arkay anna waan kugu daro waan kula ooyey bay tii markaasaa wuxuu yidhi inii dakartu qawla allahi tabaaraka wa tacaala wain minkum ilaa waariduha waxaan xusuustay buu i ilaahay hadalkiisa odhanaya mid idinka idinka mida ma jiro ilaa naartu ku aroori doonaa falaa adri aanjuu minha am laa marba haddii ay dhab tahay inaan ku aroori doono ma garanay buuhi ma hubo ma dadka ka bixi doonaan ahay mise waaba laygaga tegi doonaaba mar haddaanan kala garanaynin saasaan la ooyey buuhi macana saas weyaan ayib waa yani wuxuu ku wariyey sanad rijaashiisu ay iqaa tahay buu kusoo saaray ayib wa yunsabu waa la taagi buuhi aljisru buundadii ayaa la taagayaa bilamtiraa'in shakila'aan ayaa buundadaa la taagayaa naarta jahanabo dusheeda yani yunsabu aljisru calaa matni jahannaba wa naarta jahanabo dhabarkeedaa la saaraya kamaa ataa sida yimid fii muxkami lambaa'i yani wararka la sugay wararka la sugay sida kusoo aroortay wey macana oo qur'aanka iyo axaadiista wararkooda sida ku timid wey macana yajuusuhu waxaa marayoo gudbaya buundadaa iyadaa ama jidkaa annaasu dadkiibaa gudbaya calaa axwaalin xaalado dushooda xaalo ay yihiin xaalado kala duduwan oo kala tagtagsan ayay dadku ku gudbayaan biqadri kasbihim kasabkoodii iyo shaqadoodii qadarkeeda ayay ku gudbayaan oo min alacmaali camalyaal ah ruux walba camalkuu la yimid qiyaastiisii ayuu ku marayaa oo ku gudbayaa xaalado kala gedisan oo saasaa marka lagu maraya ayib yani waxa weeyaan dadka qaar ixsaan bay la yimaadeen wanaag fara badan sooma wanaaggaasoo daboolay xumaantoodii yaray qaarna sayi-aad fara badan bay la yimaadeen oo dabooshay xasanaadkoodii yaraa qaarna khalatuu camalan saalixan wa aakhara sayi-a wax bay isku dhex qaseen xaggana waa u badan yihiin xaggana waa u badan yihiin saas way macnaa marka nin walba wixii uu la yimid qiyaastii uu dhannaa unbuu jidkaa ku mari doonaa saasuu sheegaya macnaa ayib markii la maro marka fa bayna mujtaazin dadku waxa weeye fahum iyagu dadku bayna mujtaazin mid gudbay ayay u dhaxeeyaan yacni laba mid weeye bayna mujtaazin mid gudbay ilal ilaljinaani jannooyinka xaggooda u gudbay markuu marayba isagoo bad qabo oo nabad qaba ayuu ka tilaabayoo hadduu tilaabayna dee janno unbaa ka dambaysa ayib wa musrifin weeye ka labaad dadku waxay u dhexeeyaan bayna mujtaazin wa bayna musrifin iyo mid xad gudbay kaasoo yukabu yani naftiisa ku xadgudbay dunuubtuu sameeye daraaddeed kaasoo yukabu lagu foorarinayo si foorfoor a loogu tuuri madax madax fi niiraani naaraha dhexdooda loogu tuuri way macana ayib naarta dhexeeda madax madax loogu ridi way macana oo aan ka badbaadaynin labadaasi dadku udhexeeya ayib yani naarta markii jidka dushiisa la maro dadkii ilaahay ugu talagelay inay ka gudbaanna way ka gudbayaan qaarna looguma talagelin inay ka gudbaanoo meeshaasaa naarta lagu tuuraya sidaas weeyaan xadii axaadiis aad u fara badan oo saxaabo badan ay wariyeen baa macnaha tilmaamaya waxaa ka mid a xadiidka abu saciidin alkhudri wuxuu yidhi nebigu sal lay slam yu'taa biljisri fayujcalu bayna dahray jahannam yani buundadii baa la keenayaa siraadkii baa la keenayaa markaasaa naarta jahanamo dusheedaa la yeelaya oo la saaraya markaasaa waxaan nidhi bay dhaheen saxaabadu yaa rasuula allah wama aljisru jisrigu muxuu yahay nebigu wuxu uhi sal lay waslam madxadatun mazallatun calayhi khataatiifu wa kalaaliib buu nabi uri sal lay slam waa meel simbirraxa ah oo ayna lugtu ku sugnaanaynin ruuxa lugtu la fakanayso oo haddana yacni waxyaabo dadka dafaya iyo biro afgodan ayaa dhinacyaha ka wada saaran meesha waa meel aad u dhuuban waa jid aad u dhuuban isagoo dhuuban buu haddana wuxuu yahay simbirraxay oo lugtuba ayna ku sugnaanaynin macnaha saas weya saasuu nabigu ku tilmaamay sal lay waslam markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam yamuru lmu'minu calayha kadarfi وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في النار حتى يمر آخرهم يسحب سحبا بنبي صلى الله عليه وسلم آه. شيدك إساق أمرك لمريو نبي وحور صلى الله عليه وسلم روح مؤمن كاوح مريا wuxuu ku marayaa ilbiriqsi oo kaleeto isha baalkeedoo furmay oon soo noqonin intaasuuba kaga gudbayaaba muminiinta qaarkood qaarna waxay ku gudbayaan sidii hilaac oo kaleeto hilaac dhig yidhi intaasoo kale ku gudbayaan qaarna waxay ku gudbayaan fardaha orodka dheer oo kaleeto ayay ku gudbayaan orodkooda qaarna nin ordaya oo yani waxa weye rucleynaya orodkiisoo kale ku gudbayaan dadkii marka nebigu wuxu uhi sal lay waslam fanaajin musallam qaar waa qaar badbaaday oo naartaa la dul marayo iyo dhibkeedaba waa ka badbaadeen wax dhibaataa ma soo gaarin iyagoon la qandhuufanin iyagoon la dhaawicin iyagoon la xaganin bay ka badbaadeen oo ka gudbeen wanaajin makhduush buu nabig ur sal lay slm midna wuu badbaaday laakiin ha badbaadee isaga oo la xagxagtay oo halis galay oo birihii intay qabteen meelo ay ka holholeen oo macnaha dhiib ka daadanayo iyuu midna ka dhex bixi midna waxa weeye waa ka ugu ayaan daranoo wa makduusun fi naar buu nabi sal lay slam midna inta la fooririyaa naarta lagu tuuri bara rasuulku yuri sal lay slam saas way macnaha dadkan ka gudbaya meesha qaarkood maalinkaa waxayba ku gudbayaan buu nabi uri sal lay waslam isaga oo siqaya luga kuma socdo maxaa yeele camalkiisiiba ilan ruux walba camalkiisiibaa maalinkaa u noqonaya diyaaradduu fuuli lahaa sooma gaadiid u noqonaya camalkiisiibaa wuxuu gaadhsiiyey inuu dabada ku siqo saas way macnaha dabar ku siqaasaa laga yaabaa inuu kaga baxo ama inuu ku dhacbo walciyaadu billah waa iska suurtagal macnaha marka dadku xaaladaha kala gedisan bay ku gudbayaan xadiidka cabdullahi bn mascuud wuxuu isagu ku daray kaa waxaa soo saaray bukhaari iyo muslime xadiidka muslim ee cabdullahi bn mascuud wuxuu isagu ku daray yani ruuxa ugu dambeeyey jannada geli doono waa nin markuu jidka siraadka dushiisa marayo marna kufaya marna kacaya yani wuu kici wuu socon haddana wuu kufi haddana wuu kici haddana wuu kufi mar naartiibaa leefi oo dabkiibaa macnaha waxa weeye leefi yacni waxa weye isagoo xaaladdaa ku jiruu ka gudbi oo dhaafi markuu ka gudbo buu marka dib usoo jalleecaya markaasaa wuxuu odhanayaa tabaaraka aladii najaanii minkii buu odhanaya laqad acdaaniya allahu shay-an maa acdaahu axada min alawaliina waalaakhiriin buu odhanaya yacni waxaa nasahan allaha iga kaa badbaadiye walle waxa ilaahay isiiyey yani wuxuu cid u siiyey inaysan jirin kuwii hore iyo kuwii dambe toona cid la siiyey waxa la siiyey weynankiisa ma jiruu odhanaya macna leanna waxaa ilaahay uu tilmaamaya subxana wa tacala nin ilaahay ka badbaadiyey soo wax weyn maaha saas way macna marka yani mar buu kufi mar wuu kici mar way xagan mar way leefi kaasoo macnaa waxa way ugu dambeeya buu leeyahay yani riwaayada muslim kusoo arortay cabdullahi bin mascuud radi allahu canhu ayib nusuustaaso dhan marka waxay tilmaamaysaa in jidka la mari doono ha la maree xaalado kala gedisan in lagu mari doono oo dadku ay ku kala fiicnaan doonaan oo ninba uu si ku mari doono maritaankaana waxaa keenaya kolba qiyaastii camalkiisa waay biqadri kasbihim sinama dhih axwaashaasay ku marayaano ruux walba kasabkiisii iyo camalkiisii ayaa maalinkaa gaadiid u noqon doona oo uu fuuli doonaa macnaha ayib saxaabo fara badan baa laga wariyaa arrinka in siraadka iyo jidka dushiisa naarta dusheeda siraadka in la mari doono waxaa inkiray nimanka la yidhahda khawaarijta iyo muctasilada oo waxay yidhaahdeen maba dhici kartaba maba maba jirtay dheh inay inkiraan oo diidaanna waxaa keenay asal faasiday dejisteen marka hore waa nusuusta ka soo horjeeda qaacido faasiday dejisteen qaacidadaas waxa weye waxay yidhahdeen nin naarta galay marnaba ka soo bixi maayo saasay qabaan yacani nin cid naarta gashay weligii ka bixi maayo qaacidadaasay dejisteen markaasay qur'aan iyo sunno iyo wax alla wixii kutusaya naarta in la mari doono laga gudbi doono dad dambiilayaal oo mu'miniina intay galaan in laga soo saari doono shafaaca lagaga soo waxaasoo dhan bay inkireen marka asalkoodaasay cuskadeenoo arrintanoo dhan bayba diideen oo ku gacan sareen macnaha nusuustaana yani waxay ku fasireen macaani khalad ay ku fasireen macnaha ayib wayunsabu waa la taagay aljisru buundadii baa la taagayaa bilamtiraa'in shakila-aan kamaa ataa fii muxkami alanbaa'i yajuusuhu waxaa maraya jisrigaa isaga annaasu dadkii baa marayoo gudbaya yani dadkii way marayaan calaa axwaalin xaalado kala gedisan bay ku marayaan biqadri kasbihim bay ku marayaan kasabkoodii iyo shaqadoodii adduunyo qiyaasteedii iyo qadarkeedii oo min alacmaali camalyaal ah kasabkoodii camalyaalka ahaa qadarkiisii iyo qiyaastiisii intuu la ekaa unbay ku marayaan wey macnaha ayib fa bayna mujtaazin oo fahum iyagu markaa bayna mujtaazin mid gudbay w mid gudbay ilaljinaani jannooyinka xaggooda u gudbay iyo wa musrifin weeye mid xadgudbay oo markuu adduunka joogay naftiisa ku xadgudbay kaasoo yukabbu lagu foorarinoo foorfoor loogu tuuri fi niiraani naaraha dhexdooda macnaha foorfoor loogu tuurayo macnaha oo isagu aan ka badbaadaynin waa munaafiqiinta iyo dadka ahlunaarka dadka muwaxidiinta ee ahluliimaanka qaar ka midana way geli doonaan sida xadiiska nabiga kuso arortay sal lay waslam ha galaane laakiin ku waari maayaan mar hadduu ruuxu iimaan leeyahay waan u tegi doonaa yani akhirkiisa un waa laga saari doonaa biidn illahi tabaaraka wa tacala ayib faslun fima warada wixii kusoo aroray mufaasal u yahay fi ljannati jannada kusoo aroray iyo wannaari naarta wuxuu yidhi sheekhu waljannatu wannaaru waljannatu xaqun wahumaa mawjuudataani laa fanaa'a lahumaa wannaaru naartii iyo waljannatu jannadii xaqun xaq weeye buuri wahumaa iyagu mawjuudataani waa kuwo joogo oo haddaba waa joogaan laa fanaa'a dhammaanshana lahumaa labadooda uma sugnaanin saddex mas'alo ah ayuu baydkan kaga hadlay masalada koobaadi waxa weeye naartiiyo jannadu inay xaq yihiin inay dhab yihiin inay wax jira yihiin inaysan macnaha waxa weeyaan aynan ahayn yani wax iska beenbeenaya inaysan ahayn inay xaq iyo xaqiiqo inay yihiin waa midda koobaad qur-aanka ilahi noogu sheegay subxana wa tacala saas weeyaan yani yaciduhum wayumaniihim wamaa yaciduhum ashayطaanu ilaa gurura ulaa'ika ma'waahum jahannam laa yajid walaa yajiduuna canha maxiisa waa naarti waay والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا markii cadaabkii laga soo warramay ee jahannama jannadiina laga soo warramay iyo in lagu waarayo buu alla yidhi subxaana wa tacaala yani wacd allahi xaqa waa ballanqaad ilaahay oo xaq oo dhab ah wey oon dhayra iyo ciyaar ahayn nabiga sal lla lay slam xadiidkiisa sidoo kaleeto waxaa kutusaya xadiidka cubaada oo marfuuca oo ay soo saareen bukhaari iyo muslim nebigu wuxuu yidhi sal lay waslam man shahida an laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله على ما أدخله الله الجنة على ما كان من العمل بنبي صلى الله عليه وسلم روحي قراء إن حق لقوا عبد إني سنشرين ألم وي كليجي وحما أن لو ذاك سيدا روحي قراء محمدنا إنه أدونك إلهي رسول كيسيه عيسانا إنه أدونك إلهي رسول كيسيه kelimadii ilaahay maryam uu kusoo tuurayna uu ahaa ruux xagga ilaahay ka timidna uu ahaa ruux ilaahay abuuray baa laga abuuray ruuxii sidaa rumeeyey jannadu inay xaq tahayna rumeeyey naartu inay xaq tahayna rumeeyey ilaahay jannaduu gelinayaa camalkuu dooni wax alla wuxuu wato ha u yaraato ha u badnaato camalka uu la yimid ee uu wato ayuu ilahay jannada ku geyay subxana wa tacala saasuu nabigu uri sal lay sl marka maxalu shahidku waxa weeyaan waljannatu xaqun wannaaru xaqun ruuxii aan saaqirinin waaba gaaldi saas way macnaa islaamba maaha mas'alada koobaad saas weeyaan jannada iyo naartu inay xaq yihiin mas'alada labaadi waxa weeyaan inay hadda joogaan wahumaa mawjuudataani wuxuu ka wadaa yacni in ay haddaba joogaan oo ilaahay horay intuu u abuuray jannaduna ay diyaarsan tahay naartuna ay diyaarsan tahay ee wax dib laga abuuri doona aynan ahayn wuxuu ku radinayaa kooxo ka mida muctasilada iyo qadariyada waxay yidhaahdeen jannadu hadda diyaar ma aha naartuna diyaar maehe markii uu aakhare la tago unbaa la diyaarin doonaa qolyahaasuu radinaya waa niman khariban oo macnaha waxa wey duruqdii macnaha lunsanayd ka mid a warkoodaasuu radinaya marka waxa weye inay haddaba joogaan qur-aanka ilahi noogu sheegay subxana wa tacala uciddat lilmuttaqiin bu alla yidhi jannadii muttaqiintaa loo diyaariyey horaa loo diyaariyey naartina wuxuu yidhi uciddat lilkaafiriin bu alla yidhi subxana wa tacala shaa horaa iyadana loo diyaariyey macnaha yani wax hadda kadib la diyaarin doono maaha bal ilahi subxana wa tacala wuxuu sheegay cinda sidrati lmuntaha cindaha jannat lma'wa bu alla yihi subxana wa tacala sidrat lmuntaha agteeda ayay jannadu ahaatay waa wax marka hadda jira wey macnaha ayib nusuus fara badan oo qur-aanka ka mid a ayaa arrinkaa tilmaamaysa macnaha axaadiista nabiga sal lla lay slam iyaguna aad bay u fara badan yihin ee faa'iideynaya inay jannadu hadda joogto naartuna inay joogto macnaha sidaas way oy jiraan macnaha alimaamu albukhaari saxiixiisa wuxuu baabeeyey baabu maa jaa fi sifati ljannati wa annaha makhluuqa yani wuxuu baab u yahay wixii ku soo arooray jannada tilmaanteeda iyo inay haddaba abuuran tahay bukhaari baa baabeeyey saxiixiisa markaasuu wuxuu keenay xadiidka cabdullahi bni cumar oo nebigu uri sal ly slam ida jaa axadukum fainahu yucradu calayhi maqcaduhu bilghadaati waalcashiyi midkiin markii qabriga la geeyo waxaa loo bandhigayaa jannada meeshii uu ku lahaa iyo naarta meeshuu ku lahaa soo wax jira ma ah waxaan jirin baa lagu soo bandhigi wax jira wey macnaha wuxuu kale u keenay xadiidkii cimraan ibni xusein ee nebigu uri sl lay waslam iطalactu fi ljannati fara'aytu akara ahliha alfuqara waطalactu fi nnaar fara'aytu akara ahliha annisa jannadaan daalacday buu nebi uri sal alay wasalam markaasaa waxaan arkay dadka ugu badan inay yihiin dadkii fuqarada ah dadkii danlayda aha ee adduunka baahnaa dadkii baa jannada u batay naartana waan daalacday buu yihi dadka ugu badan ee haweenka ahayn buu nebi uri sal alay wasalam haddiiba nebigu soo daalacdo soo arkay soo wax jira ma ah oo haddaba jooga saas way macnaha yani marka nusuustaas soo arooriyay haddana baab kaluu guntay imaamulbukhaari oo wuxuu yidhi baabu sifati nnaari wa annaha makhluuqa naarta tilmaanteeda iyo inay abuuranta oo hadda jirto ayuu haddana baab kale u sameeyey iyadana wuxuu keenay xadiidkii abu dar iyo abu saciidin alkhudri ee nebigu yidhi sal lay slam abriduu bisalaat fa ina shiddata alxari min fayxi jahannama yani markay qorax kulul jirto qaboojiya salaada maxaa yeelay kulaylku wuxuu ka ahaaday naarta faafitaankeeda naartiioo soo faaftay cadaabkiioo soo faafay weeyaan kulaylkan adduunyadan ugu haysa marka haddaynan hadda jirin ma kulaylkeeda ayna soo gaadhi laha maya waa jirtaa wey macnaha saas weeyaan yani waxaa ka mid ah xadiidkii isagana abu hurayra ee nebigu uri sal lay slam ishtakat innaaru ilaa rabbiha faqaalat rabbii akala bacdii bacdan faadina laha binafasayn nafasin fi shitaa wa nafasin fi sayf naartii baa ilahay u dacwoota waxay tidhi ilaahay waan iscunay iscunay oo isdhammaystay markaasaa waxaa loo idmay laba goor inay neefsato jiilaalkii inay neefsato oo kulaylka ah iyo xagaaga inay neefsato oo qabowga ah kulaylka daran markaad arkaysaan waa neefsigeedii qabowga daran markaad arkaysaan oo adduunka ka dhacayana waa neefsigeedii bu nabi uri sal lay slam marka waa wax jira sooma oo jooga hadda sidaas weeyaan masalada labaadna waa midaasoo yani ijmaac ahlusunna waljamaca weeye inay naartii hadda jirto jannadiina inay diyarta labadooduba inay diyaar yihiin macna masalada ugu dambaysa oo ah laa fanaa'a lahumaa jannada iyo naartu inaysan wax dhammaana dhammaanayahayn oo weligood jiri doonaan iyadana qur-aanka inoo sheegay soo ma khaalidiina fiiha abadan dalika alfawzu alcadiim ahlu jannihi weligood bay jannada ku waari doonaan baa la yidhi subxana watacala naartana wuxuu alla yidhi yani khaalidiina fiiha abada iyadana sidoo kale ina allaha lacna alkaafiriina wa acadda lahum saciira khaalidiina fiiha abada kuwana way ku waari kuwana way ku waari saas way macnaha axaadiista nabiga sal lay slam xadiidka abu saciidin alkhudri wuxuu yidhi nabigu sal lay wasalam yu'taa bilmowti ka hay-ati kabshin amlax geeridii baa la keeni maalinta qiyaamada markii dadka jannadu jannada galaan aalu naarkuna ay hoygoodii iyo naarta galaan baa waxaa la keeni mawtkii geeridiiyo wan oo kale loo soo ekeysiiye wan markaasaa waxaa loodhanayaa war ahlu janno war soo fiiriya markaasay soo hanqaltaagayaanoo yani waxa weyaan soo fiirinaya ahlu naarka war ahlu naaro war idinkuna soo fiiriya waa la soo fiirinaya waxaa la odhanayaa ma garanaysaan midkan meesha taagan kulligood waxa odhanaya ha waan garanaynaa waa mawtkii waa ninkiina soo dhameeyey a markaasaa la gawracayaa meeshaa dhexdooda ah baa lagu gawric iyagoo arkaya markaasaa waxaa la odhanayaa yaa ahla aljannati khuluudun falaa mawt wayaa ahla annaari khuluudun falaa mawt ahlu janno waa waaritaan aan geeri ka dambaynin ahlu naarowna waa waaritaan aan geeri ka dambaynin saasoo odhanaya nabigu wuxu uhi sl lay slam fayasdaadu ahlu ljannati faraxan wayasdaadu ahlu nnaari xusnan ilaa xusnihim markaasay ahlu jannihiina farax faraxoodii bay farax ku darsanayan waa farxayaan ahlu naarkoodii ahlu naarkiina murugtoodii walbahaarkii bay murug kale ku darsanayan maxaa yidhi weligood ka bixi maysaan haddii la yidhi soo inkaari ma dhicin saas macnaha marka weligood inay jiri doonaan jannada iyo naartu oynan dhammaanaynin dadkooduna ku jiri doonaan waa madhab ahlusunna waljamaca qoliyaa diiday aan warkoodu wax kasoo qaad lahayn sida ibn carabi oo kaleta ibn carabi ibn carabi ninkii manaa ninkan ay suufiyadu taqdiisiyaan ee macnaha waxa weye fusuus ulxikamka ninkii iska laha wuxuu yidhi yani oo kitaabkiisaa ku qoray jannada naarta buu yidhi khaasatan naarta dadka ku jiraayay kulaylkeeda way la qabsan buu yidhi say marka hore intayna garanayn oo ku cusub yihiin bay guban buu yidhi laakiin marka dambe way la qabsanoo dabeecadii dabkoo kale yeelanayaan dabkiina dabeecadooda kaleu yeelanaya khalaas kulaylkii baa meesha ka baxayaba warkaasuu ku hadlay saas way macana alla subxana wa tacala sooma odhanin kullamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan hayraha a mar kasta oo jidhkoodii gubtaba jidh kalea loogu bedelayaa baa la yidhi subxana wa tacala liyaduuqu lcadaab si ay kulaylka iyo dabka u dhadhamiyaan cadaabka si ay u dhadhamiyaan baa la yidhi subxana wa tacala marka warkiisa kaas kaas suufiga ah warkiisa horta waa la radinaya midka labaad weeyaane nimanka la yidhahda jahmiyada ayaa iyaguna waxay yidhahdeen naartiiyo jannadu way dhammaan doonaan labadooduba wax jiri doona ma abaarun bay jiri doonaan kadibna way dhammaan doonaan qolyahana warkooda waa la radinaya macnaha marka dawaa'if noocaas oo kaleoo khariban ayaa lagu radinayaa sheekha hadalkiisa nusuustaasina ay radinaysaa macnaha wuxuu yidhi wannaaru naartu iyo waljannatu jannadii xaqun xaq weeye wahumaa labadooduna mawjuudataani waa laba jiro weeyo hadda jooga oo diyaarsan weeye laa fanaa'a dhammaanshana iyo tegitaanna lahumaa labadooda uma sugnaanina weligood way jiri doonaan hada wabilahi tawfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedin wala alihi wasabi wasalam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد waxaa inoogu dambeeyey darsigeenii masaladii uu kaga hadlayay sheekhu jannada iyo naartu inaysan dhammaad lahayn oo weligood ay jirayaan jannada wax murani kama jiro inay aysan dhammaanaynin laakiin naarta ayaa bacdu ahlilcilmi waxoogaa ay hadal ka keeneen ahlusunna waljamaaca madhabkooda waxa weeyaan inaysan naartu dhammaanaynin dadka galayna ee ilaahay ugu talagalay inay ku waaraanna inayna iyaguna kana baxaynin kulaylkeedana waayaynin weligoodna ku waari doonaan laakiin dariiqo khaldan oo manhaj salaf khilaafsan ayaa waxay tahay inay naartu dhammaanayso waxaa dariiqadaas ragga laga soo guuriya ka mid ah shaykhulislaam ibnu taymiya iyo ibnulqayim calayhim araxma ibnulqayim way ka sugan tahay oo kutubtiisa qaar ka mid ah ayuu ku caddeeyey inkastoo kutubtiisa qaar kaloo ka midana uu ku caddeeyey naartu inay weligeed jiri doonto laakiin kutubtiisa qaarkood sida kitaabkiisa xadil arwaax oo kaleeta iyo dhowr kitaab sawaaciq lmursala iyo ayuu aada ugu dooday weliba inay naartu dhammaan doonto sheikhulislaam ibnu taymiya isaga kutubtiisa laguma hayo laakiin nuquul la leeyahay ibnulqayim baa ka soo guuriyey baa laga sheega isagan masalada marka aada baa looga dooday haddii ibnuqayim laftiisa ma ka noqday mise kama noqonin baa la isku haya laakiin warka murtidiisu waxa weeyaan nin kastoo qababa way khaldan tahay saas way macana ama ibnu qayim ha qabo ama ibnu taymiya ha qabo ama cid kaleeta ha qabto waa masale khaldan way macana waxaa radiyey oo ka qoray risaale aada u qiimo badan ninka la yidhaahdo risaalada haddaana rafcu alastaar liibطaali adillati alqaa'iliina bifanaa'i الnaar waxaa iskale alamiiru sancaani ninkii subulsalaamka iska laha ayaa alifay marka waxaa taxqiijiyey sheekh maxamed naasir idiin alalbani waa risaale aada u qiimo badan wey mawduuceeda macnaha saas weeyaan waxaa kalooan akhriyey intaan jaamacadda joogno isagana risaale ka qoray cali jaabir wadaadkii qaariga ah ayaa isaguna risaale ka qoray marka risaaladiisu haddaan aynan yani daakiradu ikhayaamin wuxuu sugayey inay ibni qayim ka sugan tahay laakiin ibnu taymiya aan ayna ka sugnayn saasuu taqriirinayay baan filaya macnaha ayib intaasi marka waa baraarujin waay faslun fi ma jaa fi alxawdi waalkawthar wuxuu fasal u yahay wixii yimid fi lxawdi ku yimid darka iyo walkawthari kawtharka sheekhu kawtharka iyo xawdka nabiga darkiisa sal lla alay wasalam isku mid buu ka dhigaya waa hal mid wuxuu yidhi waxawdu khayri lkhalqi xaqun wabihi yashrabu fi lأkhraa jamiicu xisbihi kada lahu liwaءu xamdi yunsharu wataxtahu اruslu jamiica tuxsharu wuxuu yidhi wa xawdu khayri اlkhalqi khalqiga ilaahay ka ugu khayr badan xawdkiisa iyo darkiisa xaqun xaq wey wa bihi isaga ayaana yashrabu ay ka cabayaan fi اlأkhraa aakhiro dhexdeeda jamiicu xisbihi xisbigiisa o dhan baa ka cabi doona xisbigiisa wuxuu ka wadaa ummaddiisa ka cabi doonto oo ummatulijaaba marka ah ummadda nebiga yeeshay sal lay slam dacwadiisa oo iimaanka qaadatay kuwaasaa ka cabi doona way macana qur-aanku ilahi ku sheegay subxaana wa tacaala inaa acطaynaaka alkawhara fasalli lirabbika wanxar baa la yidhi subxana wa tacaala yani waxaan ku siinay baa la yidhi kawthar kawthar ayaan ku siinay rabbigaa u tuko isaga dartiina wax u dhuundhawo u gowrac saasaa nabiga lagu yihi sal lla lay waslam marka kawtharkaasi si sida xadiidka caaisha ee saxiixulbukhaariga ku yimid uu tilmaamayo waxa uu leeyahay nahrun ucطiyahu nabiyukum waa webi la siiyey nebigiina sal lla lay wasalam a oo hareerihiisa ay yihiin macnaha yani durun uu yahay macnaha yani tilmaamo fara badan buu leeyahy marka yani waa xawdka nebiga sal lla alay wasalam ayaa kawtarka ah nebigaana khaas u leh sal lla alay wasalam ummaddiisana ka cabbi doonta waxaa kutusaya oo kaleeto xadiidka jundab ibnu cabdillaahi albajali jundab ibnu junaadadeh oo bukhaari iyo muslim ay soo saareen nebigu wuxu uhi sal lla alay waslam ana faratukum cala alxawd waxaan idinka sii horaynayaa oon ceelalyo idinku ahay xawdka buu nebi uhi sal lla alay slam yani xawdka ayaan idinka sii horaynayaa ood iigu imaan doontaan way macnaha ayib waxaa laga wariyey sida uu ibnu kathiir kitaabkiisa bidaaya wa nihaaya aakhirkiisa uu ku keenay ilaa dhowr iyo soddon saxaabi baa laga- yaa laga wariyaa axaadiista xawdka sidaa daraaddeed waa axaadiis mutawaatir ah yani qaybta mutawaatirkaa bay ku jirtaa ee axaadiista ugu sarraysa axaadiista kutusaysa- kutusaysa nebiga xawdkiisa sal lla alay waslam ibnu kathiir iyo muxadisiin fara badan ba siday muuji yani ay sheegayaan xawdkaa sifaadkiisa waxaa ka mid a yani wuxuu nebigu ku tilmaamay sal lla alay wasalam in caradiisa iyo isaguba uu ka udgoon yahay miskiga waxyaabaha udgoon oo dhan buu ka udgoon yahay waxaa kaloo ku yimid bukhaari baa warinaya kaas saxiixulbukhaariga waxaa kaloo kusoo arooray kayrkiiba weelasha iyo koobabka lagu cabbayo xidigaha tiradooda inay ka badan yihiin yani weelasha lagaga cabbayo inay ka badan yihiin xidigaha tiradooda iyadana way soo aroorta waa saxiix weelashaasi inay dahab iyo fido ka samaysan yihiinna iyaduna way timid oo waa saxiix waxaa kaloo iyaduna sugan nebigu inuu yidhi sal lay waslam man shariba minhu lam yadma laa yadma'u bacdahu abada hal mar ruuxii ka caba dib dambe u oomi maayo iyaduna way sugan tahay muslim baa soo saaray waxaa kaloo iyadana muslim soo saaray inuu nebigu yidhi sal lay wasalam huwa ashaddu bayaadan min athalji wa axlaa min alcasal malabkana waa ka macaan yahay yani barafkana waa ka cad yahay barafkana waa ka cad yahay xagga cadinka malabkana waa ka macaan yahay bu nebi sal lay slam ballan ciisa axaadiista waxaa ku soo arooray inuu nebigu yuri sal lla alay wasalam intay isu jiraan madiine iyo sanca ayuu isu jiraa bu nebi uri sal lla alay wasalam madiina iyo sanca oo yeman ah inta ay isu jiraan intaasoo kale isu jiraa bu nebi uri sal lla alay wasalam sancaa iyo ayla iyadana way soo aroortay sancaa iyo meelo kalena way soo aroortay saas way macnaha marka yani waa webigaa weynoo alla subxaana wa tacaala uu nabigiisa siiyey sal lla alay wasalam sidaas way macnaha wa xawdu khayri lkhalqi khalqiga ilaahay ka ugu khayr badan darkiisu xaqun xaq wey waa wax sugan oo aan been ahayn wax yani wax wey khayaal ama waa wax sugan wey oo dhab ah wa bihi isaga ayaana yashrabu ay cabayaan fi lukhraa aakhara dhexdeeda waxaa ka cab midda dambe dhexdeeda waa aakhare waxaa ka cabi doona jamiicu xisbihi baa ka cabi doona yani cabiddaa weliba way ka dhergayaan way maanaa yashrabu yarwa wey way ka yani ka dhergayaan si fiican bay uga noolaanayaan dadka xisbigiisa waxaa laga wadaa ummadiisa ayaa laga wadaa nebiga sal lla alay wasalam axaadiista waxaa kusoo arooray saxiixulbukhaariga iyo muslimka sidoo kaleeto in rag la loo diidi doono in rag la garab marin doono o dhinac laga marin doono oo nebigu odhan doono sal lla alay wasalam war raggan saxaabadaydii dadkaygii bay ahaayeene maxaa loo leexiyey oo nebiga lagu odhan doono sal lla alay wasalam gadaashaa bay leexdeenoo waxaadan ogeyn la yimaadeen markaasuu nebigu odhan doonaa sal lla alay wasalam suxqan markaa allah idin fogeeye marka saas way macnaha marka xadiistaasina way sugan tahay ayib faslun fi laxaadiidi alwaaridati fi liwaa'i alxamdi wuxuu fasal u yahay fi, fi laxaadiidi axaadiistii alwaaridati ee kusoo aroortay fii liwaa'i alxamdi yani bandiiradda mahadda Ah, calanka ruuxa wadaay maalinkaa la mahadin doono oo khalaa'iqda oo dhan ay u mahad celin doonaan calankaas axaadiista kusoo aroortay saas macna wuxuu yidhi kadaa kaa hore xaaluu la mid yahay ayaa lahu nebiga waxaa u sugnaaday liwaaulxamdi ayaa lahu nebiga liwaaulxamdi mahadda calankeeda iyo bandiiradeeda yunsharu loo fidini a yani kadaa sidaasoo kale ayaa yunsharu la fidin lahu nebiga waxaa loo fidinayaa liwaau a liwaau xamdin baa loo fidinaya w maanaa liwaau xamdin ammaan iyo mahadin calankeed ayaa maalinkaa loo kala fidinaya wey macnaha oo loo taagaya wa taxtahu calankaa hoostiisana ayaa tuxsharu ayaa arrusulu rusushii tuxsharu lagu soo kulminayay jamiican xaalay idisha calanka rususha oo dhan ay maalinkaa hoos yacni harhsanayaan oy hoos joogaan oo lagu magacaabo liwaa'u alxamdi yacni calanka mahadinta oo ruuxa wadaaya dee yani waxa weeyaan ammaan iyo mahad uu ka mudan yahay dadka calankaasi nebiga ayaa wada salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo macnaha isagaa loo fidinaya way wuxuu tilmaamayaa xadiidka abu saciidin alkhudri waayo oo nabigu yuri sal lla alay wasalam ana sayidu waladi aadama yowma alqiyaamati walaa fakhr wabiyadii liwaau alxamdi walaa fakhr wma min nabiyi ywmaidi aadamu faman siwaahu ila taxta liwaa'ii waana أwalu man tanshaqu canhu اlardu walaa fakra buu nabg sl lay slm xadiidkaa waxaa soo saaray alimaam tirmidi wuxuuna yidhi waa xadiid xasan oo صaxiixa ibnu maajihna wuu soo saaray asheikh اlalbanina wuu saxiix yeelay wuxuu nebigu yuri sl lay waslam waxaan ahay aadam carruurtuu dhalay baan sayidkooda ahay maalinta qiyaamada faanna ma ah yani waxaan jirinoo aan iskaga faantamaya m waa dhab xaqiiqo wey gacantaydana maalinkaa waxaa ku jira buu nabg uri sl lay wasalam liwaau alxamdi calanka yani mahadinta iyo ammaanta faanna maaha nebi kasta aadam laga soo bilaaba iyo in alla intii ka soo hadhayna maalinkaa waxay hoos joogaan calankaygay hoos joogaan buu nabg uri sl lay waslam faanna ma aha cidda ugu horayso oo dhulku ka kala dilaacayo oo ka soo baxayana waa aniga buu nabg uri sl lay slam faanna ma aha saas way macana marka maxalu shaahidku muxuu yahay wbiyadii liwaau alxamdi walaa fakra iyo sidoo kaleeto wamaa min nabiyin ywmaidin aadamu faman siwaahu ilaa taxta liwaa'ii rususha oo dhan calankaagaasay hoos joogaan bu nabg sl lay slm calankaygaas ayay hoos joogaan meeshaasaa lagu soo kulminaya macnaha yani waxaa la muujinayaa nebiga fadiiladiisa sal lay waslam iyo dheeraadka uu la dheeryahay rususha iyo nebiyada kaleeto ayb waxaa kaloo isagana macnaha faa'idaynaya isla xadiid kale oo uu soo saaray alimaamu tirmidi oo isagana uu ku tilmaamay xadiid xasan saxiix oo hariib ah albanina uu taxsiiniyey min xadiidi ubay bni kacab nebigu wuxu yhi sl lay slam ida kana ywmu alqiyaamati kuntu imaama الnabiyiina wakhatiibahum wasaaxiba shafaacatihim hayra fakrin buu nabg sl lay slam maalinta qiyamada markay timaado nebiyada oo dhan hogaamiyahoodaa noqonaya imaamkoodaa noqonaya macnaha khaiibkooda u hadlana anaa noqonaya khaiib waa manaa waa ruuxa dadka u hadla way anigaana u hadli doona shafaacadoodana anaa maalinkaa u saaxiibo shafaacada ay ka wada cudur daartaan maalinka anaa isu taagi doona faanna maaha buu nabi uri salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka axaadiistaasuu tilmaamayaa calankaas mahadda iyo ammaanta xambaarsan nebigaa wada maalinkaas sal lay waslam rusushoo dhanna way hoos harsanayaan waa fadiilada rasuulka sal lay waslam axaadiista kutusaysa ayuu ka mid taha macnaha ayib kadaa sidaasoo kale ayaa lahu nebiga liwaau xamdin saasa fiican liwaau xamdin baa mubtada yunsharuna waa jumla khabariya kadaa sidaas oo kale ayaa lahu nebiga liwaau xamdin mahad iyo ammaan calankeed yunsharu loogu fidin yani waxaa loo kala bixinayaa calan ammaan iyo mahadeed oo dadku ku mahadinayaan wa taxtahu hoostiisana alrusulu rusushii ayaa tuxsharu lagu soo kulminaya ay taxta liwaa'i wey jamiican xaalay idil yihiin rusushii oo dhanna aadam laga soo bilaabo ilaa nabiyullaahi ciisa lasoo gaadh laga soo gaadhay sal lla alay waslam calayhim asalaatu wasalaam halkaasaa kulligood lagu soo ururinaya macnaha sidaas weeyaan ayib faslun fii aayaati shafaacati waaxaadiidiha walmaqaami almaxmuud aayaadka shafaacada kusoo arooray iyo axaadiista kusoo aroortay iyo maqaamka maxmuudka ah wabacatu maqaama maxmuuda maqaamkaas waa meel la istaago oo ruuxa taaganna mahad loo celinayo lagu mahadinayo macnaha ammaan iyo mahadin uu leeyahay macnaha maqaamkaas iyo aayaadka shafaacada iyo axaadiis shafaacada kusoo arooray buu doonayaa inuu iyadana tilmaamo waa masale muhima oo masaa'ilulcaqiida ka mid ah masaa'ilu tawxiid bay ka mid tahayo shafaacadu khaasatan qaybaheeda qaar ka mid ah ayaa waxaa inkiray yani firqooyinka daallada qaar ka mid a sida muctasilada iyo khawaarijta iyo yani waxay inkireen shafaacada noocyadeeda qaar ka mid khaasatan midda ku saabsan ee inoo imaan doonta in dad mu'miniin ah oo ahlul-iimaan ah oo naarta galay in loo shafeeco oo shafaaco ay kaga soo baxaan qaybtaasay inkireen khawaarijta iyo muctasilada iyo marka mas'alo waxay noqotay yani ay culimmada islaamku ay kutubta tawxiidka ay dhex dhigaan oo masaa-isha waaweyn ee ummahaatulmasaa'il bay ka mid taha macna ayib wuxuu yidhi marka sheekhu kadaa kaa hore xaaluu la mid yahay ayaa lahu nebiga waxaa u sugnaaday ashafaacatu shafaaca u sugnaatay shafaacadii alcudmaa ee ugu weyneyd shafaacooyinka kamaa sida qad khasahu uu ugu khaas yeelayba allahu alle bihaa shafaacada siduu nebiga ugu khaas yeelayba takaruman karaamayn daraaddeed yacni calayhi wa calaa ummatihi isagiiyo ummaddiisa alla ugu karaamaynayo subxana wa tacaala ayuu ku khaas yeelay ashafaacatu alcudmaa macnaheedu waxa weeyaan shafaacatu alcudmaa waa shafaacada ergada weyn shafaacada horta waxaa la yidhahdaa asalkeeda waxaa la yidhahdaa min ashafci baa laga keenay shafcigana lamaanintaa la yidhahdaa laba shay oo isku lamaansanba shafci baa la yidhahdaa waa didul witri waay witrkay lidkee tahay macnaha marka waxaana hadda laga wadaayo ujeeddadu ay tahay waxaan inagu nidhaahno ergada ergada waxaa shafaaco loogu magacaabay luqada carabiga ruux yacni yani waa ruux inuu ku yimaado oo uu kaa codsado inaad ula hadasho mid kale ruux jaahle ama madax ah ama markaa isagu uusan gaadhi karaynin ama adugu aad ku dhaanto buu kuu dirsanaya markaasuu wuxuu leeyahay iigu ergeeyo arrinkaa iyo arrinkaas yacni iigu sheeg ama yani waxa wey iila hadal erga la yidhahdo marka marka kan wax doonaya codsigiisii iyo adiga uu ku dirsanayo codsigii xambaaray labadiin labadiinna codsigoodii baa laysku lamaaninayaayo markaasaa kii la rabay in loo gudbiyaa loo geynaya soo saas maaha marka laba codsiyoo laysku lamaaniyo kii wax rabay iyo kii la dirsaday labadoodii codsiyo wada socdaa waxaa loo gudbinayaa jihadii la rabay inay wax ka qabato arrintan loo geeyey saas way macnaha ayib marka shafaacadu ilaahay baa iskale horta kulligeed ilahay baa iskale qul lilaahi shafaacatu jamiica kulligeed shafaacada ilahay baa iskale subxana watacala saan u tegi doono wayna noocyo badan tahay ilaa culimada qaarkood waxay gaadhsiiyaan toddoba si yani lix sideed baa la gaadhsiiyaa laakiin waxaa ugu muhiimsan dhowr qaybooda hadda caawa uu sheekhu sheegi doono shafaacada qaybaheeda ugu hor midda ugu horreysa waxa weye midda la yidhahda ashafaaca alcudmaa oo khalaa'iqda markii laysugu keeno banka banka qiyaama markii laysugu keeno ooy muddo ku dhibaatoodaan muddo ay taagnaadaan ayay markaa waxay odhanayaan war ilaahay cid inoogu tagto oo inoola hadasha aynu raadinno markaasaa rusushii loo wada tegayaa lasoo marayaa ululcasmigii ilaa nebiga loo yimaado sal ly waslam nebigaa marka hawshaa isu taagaya oo alla ka codsanaya subxaana wa tacala weydiisanaya inuu khalaa'iqdan kala xukumo oo banka laga dareeriyo markaasuu ilahay ka aqbalaya subxana wa tacala middaa marka waxaa la yidhahdaa ashafaaca alcudmaa baa la yidhahdaa waana maqaamka maxmuudka ahee nebiga sal lla lay slam khalaa'iqdoo dhan ay ku mahadinayaan maxaa yeelay yani waxa wey waa hawl isaga keligii uun isu taagi karaya macnaha marka waxay ku soo aroortay shafaacada noocaasi qur'aankana way ku timid axaadiista nebigana way ku soo aroortay sal lla lay slam qur-aanku wuxuu ku tilmaamay qowlahu tacaala casaa an yabcataka rabbuka maqaaman maxmuuda rabbigaa wuxuu mudan yahay inuu ku soo saaro nebigu oo uu kugu soo saaro maqaam la mahadiyey yani khalaa'iqdoo dhan baa u wada mahad celinaysa marka waa meel la istaago ama waa istaagid lagu wada mahadinayo dadkao dhan nebiga u mahad celinayaan sal lay slam saas way macnaha maqaamka maxmuudka waa kaa waxaa kaloo kutusaya xadiidka jaabir bn cabdillaah ee uu soo saaray alimaamu albukhaari iyo kayrkiiba nebigu wuxu uhi sal lay slam ucطiitu khamsan lam yucطahunna axadu min min qabli shan arrimood baa lay siiyey oo cid iga horraysa aan la siinin yani keligii bay khaas ku tahay markaa soo maha shantaa marka waxaa ka mid a wa ucdiitu shafaacata buu nabi uri sal lay slam shafaacadii ayaa lay siiyey shafaacadu marka waa middaa midda aan lala wadaagin waa shafaacada weyn oo khalaa'iqdoo dhan loo shafeecayo wey maana ilaahay subxaana wa tacaala loogu ergeynayo middaa iyadaa wey miduu xadiisku tilmaamayo maana sidoo kalete xadiidka jaabir nebigu wuxu uhi sal lay wasalam man qaala xiina yasmacu nida allahuma raba hadihi dacwati ataama wsalaati alqaa'ima aati muxamada alwasiilata walfadiilata wabcathu maqaama maxmuuda aladii wacadtahu xallat lahu shafaacati yowma alqiyama buu nabi uri sal lay slam yani ruuxii markuu aadaanka maqlo ducadan ku duceeya shafaacadaydaa u waajibaysa buu nabi uri sal lay slam allaahuma allahyow rabba haadihi dacwati dacwadan aadaankaa laga wadaa rabbigeedow attaama ee dhammayska diran dhammaystiran wasalaata salaadan rabbigeed alqaa'imati ee taaganow salaati alqaa'ima aati muxamadan muxamed waxaa siisaa alwasiilata sii wasiilada sida xadiidka muslim kusoo arooray waxa weeyaan waa derajo jannada ku taalla oo addoommada ilaahay hal mid keliyata uu geli doono oo nebigeenna salawatu rabbi wasalaamu caleyh wasiiladu waa taa ilaahow moxamed waxaad siisaa sal lla lay wasalam wasiilada derajada la yidhahdo waalfadiilata dheeraadna sii wabcadhu ilaahw ku soo saar maqaaman meel maxmuudan oo la mahadiyo waa midaa wey maqaaman maxmuuda waa shafaacada weyn oo loogu wada mahal celin doono wey macnaha alladii wacadtahu taasood u yabohday maqaamka aad u yabohdayna ilaahu sii ducadaa ruuxii ku duceeya yani markuu aadaanka maqla kadib waxaa u waajibaysa buu nabig sal ly slam shafaacadayna